samuu'eelkii labaad cutubka toban iyo shanaad oo taas dabadeedna absaloom ayaa diyaarsaday gaari fardood iyo fardo iyo konton nin oo hortiisa orda markaasaa absaaloom aroortii kacay oo ag istaagay jidkii iridda oo markuu nin dacwo qaba boqorka xukun ugu imaanayo ayuu absaaloom u yeedhi jiray oo wuxuu ku odhan jiray magaaladee baad ka timid oo isna wuxuu odhan jiray anoo addoonkaaga ah waxaan ka mid ahay qabiilooyinka reer binu israa'iil midkood markaasaa absaaloom wuxuu ku odhan jiray xaalalkaagu waa wanaagsan yihiin waana quman yihiin laakiinse nin boqorkuu amray oo ku maqlayaa ma jiro oo absaaloom wuxuu kaloo yidhi way bal maa aniga dalka xaakin la iiga dhigo si nin alla ninkii dacwo ama muraad lihi iigu yimaado oo aan caddaalad ugu xukumo oo waxay ahaatay in ninkii inuu sujuudo ugu soo dhowaadaba uu absaaloom intuu gacanta soo fidiyo oo qabto dhukan jiray oo reer binu israa'iil kii boqorka xukun ugu yimid oo dhan absaaloom sidaasuu ku samayn jiray dhammaantood oo sidaasuu absaaloom qalbiga uga xaday dadkii reer binu israa'iil oo markay afartan sannadood dhammaadeen ayaa absaaloom boqorkii ku yidhi waan ku baryaaye isii daa aan xebroon tage waayo waxaan doonayaa inaan halkaas ku bixiyo nider aan rabbiga u galay waayo anoo addoonkaaga ah nider baan galay intii aan jooga geshuur oo ku taal suuriya oo waxaan idhi haddii rabbigu yeruusalaam mar kale igu celiyo markaasaan rabbiga allabari u bixin doonaa boqorkiina wuxuu ku yidhi nabad ku tag kolkaasuu kacay oo tegey xebroon laakiinse absaaloom jaajuusiin buu u diray qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu ku yidhi markaad buunka dhawaaqiisa maqashaan waxaad tidhaahdaan absaaloom waa ku boqramay xebroon oo absaaloomna yeruusalaam waxaa ka raacay laba boqol oo nin oo la marti qaaday oo waxay tageen iyagoo xogla oo aan waxba ogayn oo absaaloomna wuxuu magaaladii gilooh ahayd ugu ciddirsaday axitofel kii reer gilooh oo ahaa daa'uud taliyihiisa intuu allabarigii bixinayey oo sirqoolkiina aad buu u xoog badnaa waayo dadkii absaaloom la jiray way soo kordhayeen had iyo goorba oo markaasaa daa'uud waxaa u yimid wargeeye isagoo leh dadkii reer binu israa'iil qalbigoodii wuxuu raacay absaaloom daa'uudna wuxuu addoommadiisii yeruusalaam la joogay oo dhan ku yidhi war inakiciya aynu cararnee haddii kalese midkeenna absaaloom ka baxsan maayo haddaba dhaqsada oo baxa waaba intaasoo uu haddiiba ina soo qabtaaye oo balaayo inagu ridaaye oo uu magaaladana seef ku laayaaye markaasaa boqorka addoommadiisii boqorkii ku yidhaahdeen bal eeg annagoo ah addoommadaadu diyaar baannu u nahay inaannu samayno wax kasta oo aad doorato boqorow sayidkayagiiyow markaasaa boqorkii baxay isagoo reerkiisii oo dhammu daba socdaan oo boqorkii toban naagood oo addoommo ahaa ayuu uga tegey inay gurigii dhowraan boqorkiina wuu baxay oo dadkii oo dhammuna isagay daba socdeen oo meel fog bay joogsadeen oo addoommadiisii oo dhammuna way dhinac mareen iyaga iyo reer keretiim oo dhan iyo reer faleeti oo dhan iyo reer gaad oo dhan kuwaasoo ahaa lix boqol oo nin oo gaad ka soo raacday dhammaantood boqorkii way hor mareen markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi itey oo ahaa reer gaad war adiguna maxaad noola socotaa noqo oo boqorkala joog waayo adigu waxaad tahay qariib iyo weliba mid waddankiisii laga soo masaafiriyey waxaad timid shalayto haddaba sidee baan maanta noola kaa warwareejiyaa maxaa yeelay anigu waxaan tegayaa meel alle meeshaan doonayaba haddaba naga noqo oo walaalahaana dib u celi oo naxariis iyo runuba ha kula jireen markaasaa itay wuxuu boqorkii ugu jawaabay waxaan ku dhaartay rabbiga noloshiisa iyo noloshaada boqorow sayidkaygiiyow sida runtaa meel alle meeshii aad joogtid ama aan noolaado ama aan dhintee anoo addoonkaaga ahuna halkaasaan joogayaa kolkaasaa daa'uud wuxuu itay ku yidhi haddaba tag oo gudub markaasaa itay kii reer gaadna gudbay isagii iyo raggiisii oo dhan iyo yaryarkii la socday oo dhan oo waddankii oo dhanna waxaa lagaga ooyey cod weyn oo dadkii oo dhammuna webigii way ka gudbeen oo boqorka qudhiisii wuu ka gudbay toggii kidroon oo dadkii oo dhammuna waxay u gudbeen xagga cidlada oo bal eeg saadoqna waa yimid isagoo ay la socdaan reer laawi oo dhan oo sida sanduuqii axdiga ilaah markaasay sanduuqii ilaah dhigeen oo abyataarna kor buu tegey ilaa dadkii oo dhammu ay magaaladii ka soo gudbeen markaasaa boqorkii wuxuu saadoq ku yidhi sanduuqa ilaah qaad oo magaaladii ku celi hadduu rabbigu raalli iga yahay mar kaluu isoo celin doonaa oo wuu itusi doonaa isaga iyo rugta ilaahba laakiinse hadduu igu yidhaahdo kuguma faraxsani bal eeg haddaba waa ikane ha igu sameeyo sidii isaga la wanaagsan oo haddana boqorkii wuxuu wadaadkii saadoq ahaa ku yidhi sow adigu wax arka ma tihid haddaba magaaladii ku nabad noqda idinka iyo labadiinna wiil eed la jirta kuwaas oo ah wiilkaaga aximacas iyo yonataan oo ah ina abyataar oo anna waxaan sii joogayaa meesha mareenka ah ee cidlada loogu sii gudbo jeerow war iiga kiin yimaado sidaas daraaddeed saadoq iyo abyataar sanduuqii ilaah bay qaadeen waxayna mar kale ku celiyeen yeruusalaam oo iyana halkaasay iska sii joogeen oo daa'uudna wuxuu fuulay jiirtii buur saytuun oo intuu sii socdayna wuu ooyayey isagoo hagoogan oo cagacad oo dadkii la jiray oo dhammuna midkood waluba wuu hagoogtay oo kor bay tageen iyagoo ooyaya intay kor u sii socdeen oo daa'uud waxaa loo soo sheegay inuu axitoofelna absaaloom kula jiro shirqoolkii markaasaa daa'uud wuxuu yidhi rabbiyow waan ku baryaaye axitofel taladiisa nacasnimo u beddel oo markii daa'uud yimid jiirta dusheedii meeshii ilaah lagu caabudi jiray waxaa u yimid xuushey kii reer aarkii oo jubbadiisii jeexjeexay oo madaxana ciid ku shubtay markaasaa daa'uud ku yidhi haddaad i raacdo oo aad ila gudubto culays baad igu noqonaysaa laakiinse haddaad magaaladii ku noqotid oo aad absaaloom ku tidhaahdid boqorow addoonkaagii baan noqonayaa oo sidaan hore aabbaha addoonka ugu ahaan jiray ayaan haddana adiga addoonku ugu ahaanayaa markaas waxaad iga adkaanaysaa talada axitofel oo halkaasna sow kulama joogaan wadaaddadii ahaa saadoq iyo abyataar sidaas daraaddeed wax alle wixii aad guriga boqorka ka maqashoba waxaad u soo sheegtaa wadaaddadii ahaa saadoq iyo abyataar oo iyana waxay halkaas ku haystaan labadoodii wiil oo ahaa aximacas ina saadoq iyo yonataan ina abyataar oo iyaga waxaad iigu soo dhiibtaan wax alle wixii aad maqashaanba sidaas daraaddeed xuushey oo ahaa daa'uud saaxiibkiis magaaladii buu soo galay oo absaaloomna yeruusalaam buu soo galay